su-aasha labaiyo tobanaad waxay ku saabsan tahay ninkan wuxuu weydiinayaa ee zakada ma la siin karaa buu leeyahy khawaarijta oo zakadii anoo baxshay bay mararka qaarkood i weydiinayaan buu leeyahay haddaan dhaho waa baxshana waxay ku leeyihin maya annagana sii oo xoolahadii kaa qaadanayaan buu leeyahay marka inaan kula dagaalamo maxay diintu ka qabtaa hadday niman xoog leeyihiin oo masalan meesha aad joogto iyagu haysta la dagaalami maysid tabaruma haysid haddayse yihiin niman sidii qutaac turuq ah kuwii maarata shuftada ahay oo jeedka istaagayay oo kale ay la mid yihiin oo idinkuna aad rifqa tihiin maalan aad maalan iska celin kartaan ama hal qofoo inuu ku dhaco raba uu yaho aad iska dhicin karto dee xoolahada siin maysid laakiin hadday yihiin kuwo maarata meel haysta oo wax xukumo oo yacni kaa xoog badan la dagaalanka aad la dagaalantaa wax maslaxa ay kuma jiraan ahlucilmiguna waa ay ka hadleen khawaarijta ma la siin karaa zakadii ma sameya ibnu cumar baa waxaa la weydiiyey yajii'unii musadiqu bnu zubayr wa musadiqu najda najda wuxuu ahaa xaruuri buu ahaa khaariji buu ahaa marka waqti waqtiyada ka mid a yaa xoogaa sulx uu ka dhexeeyey ibnu zubayr iyo najda oo inaan la dagaalamin iyo wax noocaasoo kalea mindhaa lagu heshiiyey marka ninbaa marka wuxuu leeyahay ibnu cumar baa waxaan ku idhi waxaa ii imaanaya buu yidhi ninkii sakada qaadaayey oo ibnu zubayr ka socday oo ibnu zubayrna maarata dhul weyn oo muslimiintu uu xukumay markaas oo xijaaz iyo ciraaq iyo shaam badankeed iyo masar iyo waxaasoo dhan maarata ibnu zubayr isagaa xakumay waa mar nimankan la yidhaahdo umowiyiinta dhul yar uu usoo harsanaa calaa kulli xaal ninkii zakada u qaadaya ibnu zubayr baa ii imaanaya buu leeyahay iyo kii najda u qaadayo khaarijiga ah ibnu cumar wuxuu marka leeyahay sida maarata ku taala alamwaal ibnu zanjuuya oo sanadkiisa uu kusoo wariyey ilaa ayihimaa dafacta ajza'aka kii aad u dhiibtaba waa ay kaa gudaysaa buu yiri alamwaal liabi cubayd waxaa maaragtay ku jira iyadana oo sanadka uu ku wariyey ninbaa xaruuriyiintii iyo ninku khawaarijtii ay xoolihiisa sakadii ka qaateen ma wax dembiya qofkaa saaran baa la yidhi marka macnaha ibnu shahaab yaa macnaha su-aashaas la weydiinayaa markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumar wuxuu ahaa yaraa ana daalika yaqdi canhu waa ay ka gudaysaa buu le ibnu cumar inuu saas aaminsanaa buu macnaha ibnu shahaab zuhri uu sheegaya wallahu aclam buu ku khatima abu cubeyd laakiin wuxuu leeyahay isagu oo ra'yigiisu uu yahay qofkii ay sakada nimankaas ka qaataan waa inuu sakadii mar kale baxsha buu leeyahay oo wuxuu ka fiirinaa iyagu dee madax saxa maba noqon karaan buu leeyahay oo khawaarijtu quraysh ma ahayn buu leeyahay xadiidka ibnu cumarna xoogaa waa uu ka shakisan yahay ibnumundir wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa alishraaf calaa madahib culamaa la yidhaahdo ibnu cumar waxaan ka warinay buu leeyahay in la weydiiyey tii haddaat aan sheegaynay ninka sakada u qaadaya ibnu zubayr kii najda u qaadayay kii aad u dhiibto waa kaa guddaa buu yiri salaamtu bin akwac waxaan ka warina buu leeyahay annahu dafaca sadaqatahu ilaa najda inuu sakadiisii marka uu najdatalxaruuri u dhiibay yaa saxaabiga salaamad ibnu akwac aan ka warinay buu leeyahay warkii waxaa wata ibnumundir wuxuu leeyahay shaafici iyo axmed iyo abu thawr waxay leeyihiin waa ka gudaysaa bay leeyihiin nimanka hadduu u dhiibo khawaarijta asxaabu ra'yina waxay leeyihiin haddii khawaarijtu ay qola maaragtay ka adkaadaan oo dhulkooda qabsadaan oo sakada ay ka qaadaan kadibna ninkii madaxda muslimka ahaa oo dowladda maaragtay saaxda madaxda u ahaa uu yimaado waxaa loo xisaabiyaa maaragtay inuu sakadii dadkan ay dhiibeen laakiin khawaarijtu oo meel joogta qofka hadduu soo maro oo markaa ay ka qaataan sakadii sakadii marka kama gudaysay leeyihin laakiin markay dhulka ayagu si saxa u qabsadaan marka waa ka gudaysaa bay leeyihin raygii maaragtay abuubeydna waa kaas calaa kulli xaal waxaa raajixa in sakadii la siin karo haddii ay iyagu dhulka haystaan